assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal idilaantiinba meel walba ad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan diiradda ku saari doono caqabadaha ka dhasha shaqala-aanta dhallinyarada iyo sida xal loogu heli karo caqabadahaasi waa hagaag mar kale kulan waacan dhegaystayaal barnaamijkeenna ayaan gudagelaynaa barnaamijka waxaa markaa marti igu ah xasan maxamed xujaale oo ah markaasi la taliyaha xagga xanuunada dhimarka ee hay-adda iftin iyo amran faarax xuseen oo iyadana ah waaxda dabagalka iyo qiimeynta ee hay-addaasi barnaamijka ayay markaasi marti igu yihiin ugu horeyn martida barnaamijka ayaan soo dhaweynayaa soo dhawaada marka hore
bismillahi raxmaan raxiim waan dhow yahay aad baan u mahadsantihi waana ka mahad celineynaa siduu diirana noo soo dhaweysiin
waa tahay waa idinkaga mahad celinaynaa annagana dabcan waktigiina iyo sidoo kale qaabka aad markaasi barnaamijka qeybta uga tihiin waa tahay ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa mar kale martida barnaamijka si aan markaasi barnaamijkeena usii ambaqaadno soo dhawaada
aadaa umahadsantahay walaalo waan ku dhowahay barnaamijka
sidoo kale aad baad umahadsan tahay waana ku dhawahay barnaamijka thank you waa tahay waa idinkaga mahad celinaynaa barnaamijkeena ayaan dabcan sii gudagelaynaa su-aalaha su-aasheena ugu horeysa ugu horeyn maadaama waxyaabaha ugu badan aan ka hadlayno ay tahay caqabadaha ka dhasha shaqala-aanta dhallinyarada iyo sida xal loogu heli karo caqabadahaasi ugu horeyn bal heer noocee ayay maraysaa shaqala-aanta dalka ka jirta ama lagu qiyaasi karaa haddii aan ku hormaro amran faarax xuseen
horta heerka shaqala-aanta dhalinyarada aada bay u sareysaa maadaama boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhalinyaro ay yihiin waxaa arkaysaa waddankeena konton inaysan shaqaynin oo laba toddobaatan iyo shantiiba labaatan iyo shan bas ay shaqaynayaan marka aaday u sareysaa waa tahay marka boqolkiiba konton aad ku qiyaasi lahayd ha
waayahay waa tahay waxaan dabcan haatan u weecanayaa xasan maxamed xujaale bal heer noocee ayaad ku qiyaasi lahayd shaqala-aanta ka jirta dalka waqti xadirkan
bismillah marka hore waxaan dhihi lahaa maaragtay boqolkiiba horta dhalinyarada waxaa waaye toddobaatan ama ilaa siddeetan iyo shan ama toddobaatan iyo shan qiyaas ahaan haa qiyaas ahaan marka waxa shaqa la-aantahna maaragtay dhalinyarada maarata waxay u badan yihiin ilaa iyo maaragtay boqolkiiba waxay u badan yihiin lixdan iyo shan bay u badan yihiin dadka shaqeeya miya ma inta inta shaqa la-aanta eh waa tahay haayaa badan waka waayahay waa hagaag marka maadaama ay sidaa tahay oo inta ugu badan ay tahay in dhalinyarada markii percentage ama qiimo ahaan boqolkiiba loo fiiriyo inay u badan yihiin dadka aanan shaqaynin maxaa sababa shaqa la-aantaas amran ayaan siinaya
horta laba waxba way sababaan dhalinyaradana lug bay kuleeyihiin dowladda masana wasaaradaha masana meelaha shaqooyinkana lug bay kuleeyihiin waa tahay haddaan dhaho dhinaca oo wasaaradaha masana masana wad mase magaalada fursadooyinka horta aaday u yaryihiin fursad Waayo.
shaqa ma yaal ma yeesho dhalinyaradana markaa eegtid waxay u- waxay u- waxay fahansan yihiin qofka inuu jaamacad soo bogo inuu xafiis fadhiisto Mhm.
een, waddankeena kheyraad badan buu leeyahay een, be- beeraa jiraan marka een, dhalinyarada ma raadiyaan een, xirfad kale oo ahayn inay xafiis fadhiistaan waa tahay Een, taasaa keenaysa horta shaqo shaqo baahi badan inay jirto labadaba saas waa Sa- Waaya.
saasaan fikirkeyga eh.
marka een, dhalinyaradii ayaan habfikir ee, dabcan curin shaqo ama hal abuur shaqo la imaanaynin la imaanaynin halkii eh, xafiisyo iyo meelo kale ay raadin lahaayeen ama shaqooyin diyaarsanba dabcan ha qofku uu xooga saari lahaa laakiin inuu raadiyo shaqo abuur maxaa marka ka hortaagan ma dhalinyaradii ayaan u tababarneen oo xirfadoodii iyo aqoontoodii ayaanan u saamaxaynin inuu qofka raadiyo shaqo uu isaga samaysan karo halkii uu ka raadin lahaa shaqo diyaarsan maxaa keena iyadaba
inuu shaqo raadsado inuusan yani shaqo abuur iyo hal abuur la imaanin maxaa keena Een, waxaa keeni karto een, duruuf een, waxaa keeni karto eh, wax la-aanta jirto waa tahay Een, kuubati camal een, la- een, Saboolnimo.
dhaqaale la-aan saboolnimo Mhm.
qofka markuu een, meel lacag leh masana waddankeena anagoo inta badan burbur ba- baa wax kusoo baranay soddon sano iska iska dhibaataysnaa waa tahay marka aad bay u adag tahay een, inay wax hal abuur la imaadaan ayagoo waxaas oo dhan soo mareen Waaya.
marka dhaqaale darro masana saboolnimo aan dhihi karaa Mhm.
waxaa ku hortaagan waayahay ee xuseen dhankaaga maxaa sababa in dhalinyarada ay shaqo la-aan noqoto
Ee, waxaa sababa maaragtay dhalinyaradii oo inta badan boqolkiiba waxaan ee, s- ee, sagaashan akrisatay ayakoo dhanba oo inta badan maaragtay kulli ay maaragtay isku ta- isku ay wada qaateen koos ama kuuliyad ay halka wada yihiin Mhm.
ama kuuliyadda wada fahmaysa ama ninaasama waa tahay aad iyo aad.
ay halka wada yihiin Mhm.
middaa waa mid midda midda kale ee jirta waxaa waaye xagga dawladdu oo ayadana maaragtay fursadihii oo yaraadeen oo xafiisaa wax maaragtay nepotism laa jira Mhm.
oo Eex.
maaragtay ee, eexa oo Loo maaragtay qof qaleexanayo.
uu qof siinayo maaragtay qofka ku dhow uu siinayo shaqo uu siinayo maaragtay Waayahay.
wasiir ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado Mhm.
kii dhi- maaragtay haystay ee digriga haystay waa tahay ama eh, diploma haystay Mhm.
ayaa laga yaabaa kii maaragtay hadda dugsiga sare bogay Mhm.
inuu maaragtay uu aan aqoontiisa lagu- ha- aqoontiisan uu lahayn ama xirfadan uu lahayn Mhm.
inuu meesha u tego waa gartay nepotism Een, baa la markaa haddii aan ku weydiiyo isla su-aal sidoo kale amrana weydiiyey ee, maxaa marka dhalinyarada maadaama ay kala kulmayaan caqabada caqabadaha ah oo dadtii hadda aad sheegto ahayd inuu eh ee, qofkii mas-uulka xarunta ka ahaayo qofkan dhalinyaraha uu shaqada u doontay uusan ka heli karin ee, hufnaan iyo daharognaan shaqo oo laga yaaba in loo eexdo qof kale oo aanan cilmi badan soo baran halka asaga laga yaaba inuu heer fiican ka gaaray dhanka wax akhriska iyo waxbarashada maxaa u diiday inuu qofkaas samaysto hal abuur kale oo isaga noloshiisa uu ku maareen karo maadaama qof wax soo bartay u yahay inuu dunida wax kusoo kordhiyay ay ahayd ah sax ee, middaa iyadan haddii aan jawaabteeda ka siiyo ee, qofka maaragtay waxaa waaye horta uu dhismo rol waxla uu niy uu niyajabaya niyad jab waa taa tahay niyajab baa ku dhacaya Mhm.
marka heer wuxuu gaaraya maarata markuu niyajabo qofka uu isla hadlaayo oo maaragtay hataa ay ku s- ku qasbayso maarata marka qaar intuu maarata maskaxiyan ama waxaa la dhihi jiraa qofka mental ahaan intuu u xanuunsado maskax ahaan haa maskaxaanta waxaan soo uu isla hadlo uu maarata uu waa uu dhaho mar damba shaqo ma helaysi uu dhaho maarata maadaama qofkii daraad ay maarata adiga aa ka sarraysay oo xagga maarata cilmi hadil aa ka sarraysay waa tahay ee uu shaqo helay ama afar sano ka- qofka wuxuu ka imaadan ku dhaho meel kaleu ka imaaday oo Mhm.
wadamaha anadan kale jaarka anan nagu dhow buu ka imaaday Maya.
kaba soo qaadba marka wuxuu dhihi adoo afar sano iyo shan sano meel joogto oo shaqo raadinaysay baa kii daraad imaado kalaa shaqo fursad la siiyey Mhm.
qofka marka wax maaragtay wuxuu geli man- manduuri waxaan maaragtay Waa.
drugs iyo waxyaalahan buu gelaya waaya ma garat Mhm.
waxyaalahaasa kusoo midda kalena haddii ay xirfad kale la imaanayaan oo ay maaragtay macdanta ee- ee du- dhulkooda iyo waxyaalahan ay ay haddi ka faa'iideysan lahaayeenna qolo xag jir aha jirtaa maaragta oo ayadana Waa am- tahay.
amnigi waa fiicneen Mhm.
oo insecurity waa tahay marka saasaa sababaysa waan dhila haddaan fikrad ahaan waa hagaag waa yahay ee, waa tahay weli waxaad degeysanaysaan dhegeystayaal qeybihii u horreeyey ee barnaamijka gaarka ah ee aan markaasi uga hadlayno caqabadaha ka dhasha shaqo la-aanta dhalinyarada iyo sida xal loogu heli karo caqabadahaasi Een, dhegeystayaasha barnaamijka ayaa iyagana qeyb ka ah iyadoo dhanka teleefonka aan furi doono dhegeystayaasha laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay toos usoo wici karaan iyagoo dabcan su-aalo ama mawduuca miiska inoo saaran caqabadaha markaasi ee ka dhalan kara aragtidoodana ay nagula wadaagi karaan fariin qoraaleed ayay sidoo kale soo diri karaan lix sideetan iyo kow labaatan iyo lix labaatan iyo sagaal ayay kusoo diri karaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afarna toos ayay markaa usoo wici karaan weli waxaan markaa bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena gaarka ah
dhoolkiyo kilaaciisa maqashiyo aqoontiina bad ka soo dhigo keena dhan kastaba ka soo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo caryaanta daruura ku soo dhuunta dhoolkiyo kilaaciisa maqashiyo aqoontiina bad ka soo dhigo keena hoy dhalinyarooy dhalinyarooy toosa si waliba sii dhaanteeye ilaa waadu dhalateene dhaxalkiiniba yaale dhulka hooye soo aada dhaleecada ka jira beesha hoy dhalinyarooy
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan qeybihii u horreeyey ee barnaamijkan gaarka ah ee aan markaa uga hadlayno caqabadaha ka dhasha shaqala-aanta dhallinyarada iyo sida xal loogu heli karo caqabadahaasi barnaamijka waxaa marti igu ah xasan maxamed xujaale oo markaasi ah la taliyaha xagga xanuunada dhimarka ee hay-adda iftin foundation iyo amran faarax xuseen oo iyadana ah waaxda dabagalka iyo maareynta iyo hay-addaasi n martida ayaan dib ugu laabanayaa mar kale dembiyada iyo burcadbadeednimada aad ka dhawaajiseen oo dhallinyarada markay shaqala-aan noqdaan ay ku kici karaan xiriir nooce ayaa ka dhexeeya shaqala-aanta dhallinyarada haysata amran ayaan siinaya haddii aan mar kale kugu celiyo isla su-aasha ee barashada iyo isticmaalka daroogada iyo shaqala-aanta dhallinyarada haysata xaggee iska soo galaan okay waxay iska soo galaan qofka dhalinyarada ah markuu wax soo barto markuu wax soo barto oo jaamacaddii uu soo dhameeyo oo guriga kusoo noqdo bulshadii wuxuu ka dareemayaa pressure oo la dhahayo soo shaqeey cadaadis cadaadis oo la dhahayo soo shaqeey wax soo saar sameey waxaa lagugu soo tabcay waa lagugu soo hantibeelay waxbana ma keenaysid qofka wuxuu markaasayto uu ku dhacaayo stress ee wuu isla hadlayaa ha welwel een, iyo xasilooni la-aan wuu isla hadlayaa marka een, wuu fikirayaa markuu fikiro wuxuu rabaa marka is- een, fikirka wuxuu iskaga dejiyo marka een, wuxuu noqonayaa marka inuu inuu maanduuriyaad inuu bilaabo sifa uu isku mashquuliyo qofka ilaa qofka bini-aadanka inuu ismashquuliyo uu rabaa Aa, marka qofa is- inuu ismashquuliyo waaye marka qofka haduusan salaadiisu usoo kaco meelse uu aadaynin gurigana laga dhahaayo wax soo saara malihid qeyrkaa way shaqeynayaan marka waxay danta ku kalifaysaa marka masana duruuftay ku qasbaysaa inuu maandooriyaad bilaabo
marka shaqo la-aanta iyo sidoo kale qofkan orodkii iyo dadaalkii u waayey waxba uu ku waayey darteed Wuu isku iyo jiraa.
walwal iyo isku buuq isaga nafsadiisa ah Haa.
ayaa keenaysa inuu marka daroogadii dhankeeda haddana u wacdo uu aadu isku dejiyo nafti uu ku waa waa dejiyo, tahay naftu ku yaraayo.
waa tahay xasan ayaan siinayaa xasan n isticmaalka ee, daroogada ama dhallinyarada inay bartaan maandooriyaha oo muddooyinkii iyo sanadihii u dambeeyey aad u soo badanayay marka loo fiiriyo n isticmaalka dhallinyarada oo awalkii hore dadka ay ku qiyaasi jireen inay aad u yareen laakiin haatan ay dhallinyarada aad u soo badanayaan iyo shaqala-aanta xaggee iska soo galaan ma xiriir baa ka dhexeeya ee haye
Eh, shaqo la-aanta maaragtay iyo
isticmaalka iyo maandooriyaha isticmaalka maanduuriyaha maaragtay meeshay iska soo galaan meeshay iska iska soo galaan waxaan dhihi lahaa aniga ee fursadihii oo maaragta horta marka hore yaraadeen ee middaa waa mid midda labaad ee qofka maaragtay waxaa ku qasbaya inuu maaragtay uu maanduuriyaha uu isticmaalo qofka inuu maanduuraha qofka inuu maanduuraha isticmaalo maarata waxaa ku qasbaya waxaa la dhihi jiray ee sidaad ay ka dhawaajisay ee amran faarax ay ka dhawaajisay waa tahay ee inuu qof maarata uu intuu maarata maanduuraha markuu intuu intuu isticmaalo uu nafis intaa ka dhigana ama uu ka dhigan hallucinations kala dhicis maarata iyo uu ka dhiganayo oo intaa uu isku mashquulinayo Eh, kadibna waxaa la dhihi jiray haddii uu maaragtay robber with violence waddooyinka intuu istaago oo uu waxyaalo badan uu soo dhaco waa tahay oo inta intuu alaf uu gato oo qo- maaragtay hadda for example waa aragtay suuqan hadda markaad tegto suuqyaro kale meelahan hadda carooyinka oo telefonaasha lagu iibiyey telefoon waxaa arkaysaa konton shan boqol oo doolar la gado oo afartan doolar laga- laga siina arkaysaa waa tahay waxyaalaha sababana waa garanaysaa waa duruufaha shaqala-aanta oo qofka maarata afartankaa doorar iyo maarata iyo ku gadanaya maarata xashiish ama muxuu ku gadanayaa eh, khamri ama qaad buu ku gadanayaa waa tahay marka intaas haddaan saasaan dhihi lahaa fikradii aan ka dhiiban lahaa Eh, waayahay Een, markay noqoto marka een, sidoo kale iyadana waxaa jirta in dhalinyarada mararka qaar lagu eedeeyo inay qeyb ka yihiin dembiyada la xiriira ee burcadbadeednimada iyo xagjirnimada oo adduunka hadda mamnuucka ama dagaal adag uu kula jiro marka dhalinyarada soomaaliyeed marka loo fiiriyo een, in lasoo saaro tirakoobyo la xiriira arrimahaas waxaa inta badan la sheegaa in soomaaliya ay tirooyinka ugu horeeya ay ka gasho dhanka burcadbadeednimada iyo dembiyada dilalka la xiriira ee afkaaraha xajirnimada ah marka shaqala-aanta miyaa u keentaan leenahay Ah.
dhalinyarada Eh, waxaan dhihi lahaa waxaa sababay maaragtay kow eh, waxaa sababay shaqalaanta sababtay marka hore Mm, Eh, midda labaad eh, isku buuq maarata xagga maarata familiga ah waa tahay qoyska oo qoyska ahaa ho- wiilka hooyadii iyo aabihii oo kale Mhm, inay keento Eh, qofkii haddii assignment wax soo bartay lagu soo dadaalayo maaragtay ilaa iyo heer jaamacadeed intuu mhm.
gaaray haddana maaragtay intuu shaqasu u raadinayay albaab walba uu garaaco maaragtay haddii tiilaya wax uu helaa uu kasoo xirmanayo ama waxaa dhihi jiray si haddii aan kuu sheego kale nepotism ama waxaa dhihi jiray xag een, qof qof kale sh- maaragtay uu shaqo siiyo waa tahay oo qofka ugu dhow faamilkiisa eh Mhm, marka waxyaalahaas maarata inuu maarata ku qasbaysaa inay uu galo eh, xag qolada xag jirka u galo waa tahay Eh, amran ayaa haatan na siinaya amran isla su-aashaas eh, xasan aan weydiiyey een, markay noqoto dembiyadan kale ee adduunka maanta uu dagaalka kula jiro burcadbadeednimada iyo sidoo kale xagjirnimada dhalinyarada soomaaliyeed qeyb lixaad lay ka leeyihiin maxaa iyadana sababa ma shaqala-aanaa keentay mise dabcan een, dhankaas ayay aad yani u xiiseynayaan oo inay ku biiraan jecelihiin ma shaqala-aanta xaggeedaan u tiirin karnaa arrimahaas Een, horta ani waxaan dhihi lahaa qof bini aadan ah oo oo naftiisa inuu halaago jecel ma jirto Mhm.
wax walba wax baa sababo Iya.
marka een, dhalinyarta een, haddaysan mashquulsaneen een, cunuga eh, qofkan dhalinyarka ah markuu wax baranaayo xag jirka muu galo Mhm.
sababta uu mashquulsan yahay ma galaya nafaas uma hayo waayahay waxaa arkaysaa een, eh, sideed saacadood oo waqtigiisi eh, wuxuu ku jiraa waxbarasho eh, sideed saacadood wuu jiifaa eh, inta kale uu soo ciyaaraya ma galaayo laakiin qofka markuu waxbarashadii soo dhameeyo oo banaanka u imaado een, waa caqabad badan tahay banaanka qofka Mhm.
markuu waxbarasho markuu waxbarasho uu ku jiro mas-uuliyadiisa eh, familka way ka faaro qaadayaan wax walbo mas-uuliyadda familka laakiin qofka markuu wax soo dhameeyo Mhm.
een, wax walba qofku siinaya ma jirto Waa adi tahay.
inaad so- is soo dabartida la rabaa Mhm.
marka een, burcadbadeedka een, iyo wa- waxaan dhihi karaa waxay u galayaan een, xag jirka een, waxay u galayaan naftooday ku maareynayaan Mhm.
een, sababtoo ah waxbay ka helaan waxbaa kasoo gelaya laakiin haddii la mashquulin lahaay oo xirfadooyin la bar lahaay e, trainingsi loo qaban lahaay ma u malaynayo inaysa- inay geli lahaayeen waa tahay Een, ka waran gabdhaha dhalinyarada ah ee shaqla-aanta iyagana haysta caqabadna way haysataa een, gabdhaha caqabad badana haysato waxaa ka mid ah een, waxaa laga yaabaa gabadhan een, inay cid u weyn taho een, ay reerka iyada ugu weyn taho een, ciddii iska duruufaysan tahay een, s- een, xoo- maxay aheeday sidii wax lagu soo baro waxa lagu soo baro markii ay waxbarashada soo dhammaysa lahayd ciddiina adaa kafaalo qaadaysaa ilmihii kaa yaryara waxbarasho geynaysaa markay banaanka usoo baxdo waxaa arkaysaa een, shaqo inay waynayso een, caqabada ay la kulmayso waxaa waaye shaqo haddii wayso een, waxay waxaas ku kaafisay rabtaa marka guur aysan u jeedin ay diyaar u ahayn bay duruufta ku qasbaysaa inay guursato si ay qoyskeeda u maareyso Een, taas waa mid midda labaad caqabadaha kale waxaa waa mida kale waxaa waaye een, waxaa looga faa'iidaysanaa duruufooyinka qofka een, ragga ah inta badan inaa aragto ma institutionska dhan mase meelaha laga shaqeeyo xarumaha hay-adaha xarumaha laga shaqeeyo rag baa u badan Mhm.
Een, marka een, qoonda haween badanaa ma jirto meelay ay way yar tahay intay dumar u- u- u sarreeyaan marka laakiin gabadha sana- laakiin sanadahan dambe gabadha waan ku doodi haynaa insha allah Waaya.
inaan soo dhacsano waa tahay gabadha een, markay ninkaa u tagto wuu kaga faa'iidaysan Mhm.
inay jirkeeda u- ugu bedelo ugu bedelato een, shaqo inuu siiyo wuxuu wuxuu ku qasbayaa inay maxay aheeday jirkeeda ay u- ugu bedesho ma fahmaysa power abuse waaye Mhm.
marka een, taas oo sharafteedii waxeeda ku di ayadoo ka fikiraysa familkeeda ay ku waynaysaa Mhm.
ma fahmaysaa waa tahay caqabada kale ee la kulmaa waxaa wa- tahriibay gelaysaa gabadha noloshu hadday ku adkaato een, wax badan waxaa u malaynaa dumarka iyo ragga caqabadaha anaga wa- aad baan ugu nugulnahay waaya Een, mas-uuliyadda markii la dhahana inkastoo nin mas-uuliyadda loo sameeya laakiin anaga waxaa waaye een, familka markii la dho aad baan aan aan aan aad baan ugu nugulnahay Mhm.
marka een, waxay gelaysaa tahriib tahriibkaasoo laga yaabo inay ku dhimato ma fahameysaa? marka caqabadahaasi waaya dhibaatooyin badan ay kala kulmi kartaa Ha, dhibaato aad u Een, waa tahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee caqabadaha ka dhasha shaqo la-aanta dhallinyarada iyo sida loogu heli karo caqabadahaasi xal ayaad weli dhegeysanaysaan dhegeystayaasha ayaan siinaynaa fursadahooda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad barnaamijka qeyb markaa nagula noqon kartaa adoo toos usoo beegsanaya su-aal aragti iyo sidoo kale wax alla wixii aad markaa barnaamijka doonayso in aad kusoo kordhiso aad nagaga qeyb qaadan kartaa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar barnaamijku waa barnaamij gaara caqabadaha ka dhasha shaqala-aanta dhallinyarada iyo sida xal loogu heli karo caqabadahaasi ayaan markaasi ka hadlaynaa Een, dhegeystayaasha ayaana fursadooda siinaynaa barnaamijka waxaa marti igu ah xasan maxamed xujaale oo ah la taliyaha xagga xanuunada dhimarka ee hay-adda iftin iyo amran faarax xuseen oo iyadana ah waaxda dabagalka iyo qiimeynta isla hay-addaasi Een, anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya daawud cusmaan cali alkhazaala dhanka farsamada ayuu markaasi ii fadhiyaa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad barnaamijka qeyb markaasi nagala noqon kartaa adoo toos usoo beegsanaya
codoosa dhidibkii xarkaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta dhidibkiina maaraysta dhambaalkaygu waa baaqe reebtiisu waa guule nabad dhalatay weeyaane idinkoo dhabiibyaysan dhumuciyo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay kaliforniyo dhayton minnesooda soo dhaafa nabad dhalatay weeyaane idinkoo dhabiibyaysan dhumuciyo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay kaliforniyo dhayton minnesooda soo dhaafa
waa tahay dhegeystahan aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam waa kusoo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
qaalo aan dhowahay magacaygu waa cabdullaahi waxaan joogaa degmada fuy
waa tahay
barnaamijka waxaan rabaa waxyar inaad iigu eriso bal waan ka yar dibdhacsanaayo Een, caqabadaha ka dhasha shaqo la-aanta dhallinyarada iyo sida xal loogu heli karo caqabadahaasi
Een, horta caqabadaha ka dhasha een, waxaa ka mid ah een, dhallinyarada horta inta badan waxbarashada markay kasoo baxaan oo kale oo ardayda iskuullada ama jaamacadaha ay dhameeyaan markay banaanka yimaadaan oo kale inay shaqo waayaan oo meel walba ay galaan ama meel walba ay shaqo u doonaan ay shaqooyinka waayaan oo mid walba ay ka xiranto inay dhallinyaradii ay aadaan waxaa la dhahay een, xaggii maanduuriyaha oo kale waa tahay nimankan xagjirta ah ee dee kooxahan shabaabda waddanka ka dagaalama xaggooda inay aadaan een, waxyaalo badan baa ka dhalan kara waa hagaag waa yahay waa kaaga mahad celinaynaa Ee, dhegeystahaasi aad buu u mahadsan yahay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayuu markaasi naga soo beegsaday Ee, laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad barnaamijka qeyb markaasi nagala noqon kartaa adoo toos usoo beegsanaya aragti iyo su-aal hadba midka aad qabto waa kusoo dhaweyneynaa laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayaa toos markaa ee, usoo beegsan kartaa ee, lix siddeetan iyo kow labaatan iyo lix labaatan iyo sagaalna fariin qoraaleed ayaad nagula wadaagi kartaa ee, barnaamijku waa barnaamij gaar ah caqabadaha ka dhasha shaqala-aanta iyo dhallinyarada iyo sida xal loogu heli karo caqabadahaasi ayaa ee, dabcan ee, barnaamijka markaa ee, mawduuciisa uu noo yahay ee, barnaamijka waxaa marti ugu ah xasan maxamed xujaale oo ah la taliyaha xagga alo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kusoo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
walaal waa magaceega maxamed axmed abuukar ku magac dheer injineeriyadiisow injineer yariisu waa kusoo dhaweynayaa gudagal barnaamijka haddii aad la socotay
aad iyo aad walaalkii waa caqabadaha ugu badan oo na haystaa waxay tahay Mhm.
aqoonta aan lahayn oo aan micnaha shaqo ku weynaya kamid a ma garat waa tahay
inaan marka ay dhalinyaradii micnaha ay u foofaan ee, meelaha ay kasoo gal lahaayeen shaqooyinka ay u foof lahaayeen way u foofi lahaayeen oo waxay ugu foofi waayeen micnaha wax garab qabtay waayeen waayahay
marka waxaan dhihi lahaa xagga dawladda micnaha gacanha laga siiyo oo ninka aqoontiisa lagu qaato oo aqoontiisa la baaro waa tahay
aniga hadda kula hadlaya in waxaan ahay injineer ah oona daayar waxaan umalaynayaa ilmo yar yar oo annaga aan wax barnay ayaan hal taaganahay waxaana keenayaa saas iyada ah ninkii annaga guruu noo dhiiban lahaa ilaa yarkiisa guruu dhiibsiba waa tahay
marka waxaan dhihi lahaa xagga dawladda micnaha haddii ay qaada lahayd ataxaamo ay qaada lahayd oo ninkan micnaha guruu markuu dhisaayo naftiisa ataxaan loo qaado oo qandaraaska uu qaadanaayo micnaha haddii xisaabta adhow ay kuu goodaayo ay ku taalaal dhahaayo Mhm.
waa dhalinyarada xisaab badan ee leh waa tahay injineer waa mahadsan tahay xaggee naga soo wacaysaa
waxaan ka soo wacay magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda bulufuturo waa hagaag waayahay injineer yariisow ayuu kaasi ahaa magaalada kismaayo bulo fatuuro ayuu markaasi eh, naga soo begsaday weli dhegeystayaasha ayaan kaalintooda markaasi ku jirnaa Eh, laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad barnaamijka qayb nagala noqon kartaa
dhagaxdii bisle weydo marka dhidada muruqiina dheefaysta dhidibkiina maaraysta dhambalkaygu waa baaqe dheftiisu waa guule dhalinyaqa kacotoosa dhidib
Eh, waayahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal qeybihii markaasi eh, dhexe ee barnaamijka qeybihii u dambeeyey ayaan usii daadegaynaa caqabadaha ka dhasha shaqala-aanta dhalinyarada iyo sida xal loogu heli karo caqabadahaasi ayaa eh, qodobka miiska inoo saaran ee barnaamijka ah barnaamijka waxaa marti ugu ah maxamed eh, aan idhaahday xasan maxamed eh, xujaale oo ah la taliyaha xagga eh, xanuunada dhimirka ee hadda eftin iyo amran faarax xuseen oo iyadana ah waaxda dabagalka iyo qiimeynta ee hay-addaasi Een, waa ku soo dhaweynayaa magaca yaalkaa joogto
magacayga waa ak sakuur magaalada kismaayo kaa soo waca a k haddii aad barnaamijka la socotay gudagal
barnaamijkii ugu celi balniyo waa iskala soo qabsadeen caqabadaha ka dhasha shaqala-aanta dhalinyarada iyo sida xal loogu heli kara caqabadahaasi
warniyo een, horta shaqalaan baadsan waa ka jirtaa wadanka laakiinse xal waa jiraayo xalka jiraa wuxuu yahay een, dee fari fari kama qadnaa layiri nin fadhiyana fooda u imaadaa layiri marka haddii aad riib iyo meel kale aad damacdo wax kuuma imaanayaane nin alla ninkii wax barta waxaa odhan lahay een, hadda waktiga adduunkan online buu u guuray Mhm.
marka dhalinyarada iska fadhida xaafadaha waxaan kula talinayaa qori iyo qababax wax laguma hele intaaad or orod geli leedeen onlinekan gala oo waxyaala faa'iidaysta markaa cilmi barataa shaqaysan kartaa marka onlineka waxa laga barto een, video editing aa baran kartaa forex aa baran kartaa crypto currency aa baran kartaa adduunka digital noqday digitalka laga shaqaystaan odhan lahaa dee waka waa hagaag waa yahay aad buu umahadsan yahay dhegeystahaasina waan uga mahad celinayaa aragtidiisa iyo fikraddiisa markaasi ee, saliimka ah ee uu markaa nagala qayb qaatay barnaamijka Een, martida ayaan dib ugu laabanayaa dhegeystayaasha barnaamijka qayb ayay markaa ka noqon karaan mar waliba laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayay soo beegsan karaan xasan ayaan siinayaa een, xasan een, waxaa tahay dabcan la taliyaha xagga xanuunada dhimarka ee hay-adda iftin een, intii aad dabcan ee, barnaamijkan u kuurgelayseen een, intee in leeg ayaa diiwaangeliseen dhalinyaro shaqo abuur darteed xagga maskixiyan dhibaato la kulantay
dad hadda maxaa la jiray beneficiarieska ama dadka dadka faa'iidaysanayo oo hadda aan u wadno eh, trainka ama xagga xanuunka dhimirka oo la taliyaha u wadno waxaa waaye waxaa ka mid eh, tiradooda waxaa waaye waa lixdan iyo shan qof eh, oo t- maaragtay kasoo bilaabata bishii labaatanaad ilaa hadda maaragtay bishan aan ku jirno markii la isku daro waa boqol iyo siddeetan waa qof.
tahay oo toddobaatan iyo labana dumar ay yihiin ama gabdho ay yihiin ayagoo Wata.
saddex jir ah iyo ayakana boqol iyo sideed ay yihiin maaragtay rag ay yihiin waayahay
marka
waa hagaag waa tahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystahan aan soo dhaweey halo asalaamu calaykum alaikum salamatullah barakaatu waa ku soo dhaweynayaa magacaaga halkaa joogto abaal waan dhawahay waa cabdi maxamed xasan waxaan joogaa degmada afmadow cabdi waan kusoo dhaweynayaa afmadow ayaa nagala hadlaysaa een, barnaamijka lama socotay
munaska ha waa la socday saaxiib markaas eh, waxaan dhihi lahaa dee dhalinyaradu hadda shaqa la-aanta waxaa ka imaan kara waxyaaba badan inay dee, maaragtay ay noqdaan dadku inuu noqdo qof inuu noqdo qof maaragtay balwad iyo wax aan loo joogo inuu isticmaalo ama dhaqamo kale oo maaragtay gurcan inuu ku dhaqaaqo marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada maaragtay in loo sameeyo bal dawladdu inaad samayso skills oo shaqo abuur ah kii haddii waxbartayna la la shaqo abuur loo sameeyo sida baa dawladdu maarta uga musaada uga shaqayn laha kii kale haddii aan waxba garanayno maarta dadka xabarnay barashada ka khasaarayna ama ka ka dib dhacay in loo sameeyo skills sio ay ku shaqaystaan si looga looga hortago eh, dhibaatooyinka imaan karo dha- dhalinyarada shaqa la-aanta ku dhacdo
waa hagaag waa yahay uu mahadsan yahay dhegeystahaasi waan uga mahad celinayaa Een, degmada afmadow ayuu markaa naga soo beegsaday ee gobolka jubbada hoose Een, haatanna waxaan siinayaa amran Een, amran qofka dhalinyarada ah ee horey usoo shaqeeyey ee shaqo la-aanta noqday iyo kan weligiis aan shaqaba qaban caqabadaha ma u siman yihiin maanta jira ee dhanka shaqo la-aanta ah
Een, waa mahadsantahay walaal labada een,
waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
mahad cod baarud waxaan joogaa magaalada afmadow waa tahay Een, barnaamijka lama socotay
waan la socday walaal waa yahay gudagal
Een, qodobkeena miiska noo saaran maanta dhalinyarta iyo shaqa la-aanta waxay ku keento Mhm.
Een, kolley miyow dhalinyarta shaqa la-aanta balwadda iyo dhibaatooyinka oo dhan iyo horseeda iyo tahriibayaasha iyo waxaan marka dhalinyarta in shaqa abuur loo sameeyo aada iyo aad bay ugu fiicnaan lahayd waa hagaag dhammaan Mhm. waa tahay
dhammaan gobolada dee soomaalida o dhan weliba si gobolkeena jubbaland wax soo saarka iyo meelo badan booba ku fiican yahay in dhalinyarta wacyigelin loo sameeyo oo wax soo saarka iyo waxyaalo badan lagu baraarujiyo aada iyo aad bay ugu baahan yihiin Mhm. waa yahay waa mahadsan tahay waa kaaga mahad celinayna dabcan dhegeystahaasi sida uu markaasi barnaamijka qaybta uga noqday amranay een, haddaan ku bilaabo labada qof oo midna soo shaqeeyey een, midna weli shaqa bilaabin soo maaha ee shaqalaanta ku caqabada, dhacday ee, uma sinaani karaan uma sinaani karaan Een, taasna waxaan kaga jawaabayaa qofka markuu soo shaqeeyey uu shaqadii ka dhamaatay qofkaasito haddii la dhaho xagga een, khibrad khibrad uu leeyahay haddii la dhaho xiriir yacnaha dad uu la soo shaqeeyay network uu qabaa Ah, Asala- Een, asalaamu waayo calaykum.
korkeed.
wacalaykum asalaam
waa cabdi gaawo xasan oo idinka soo beegsanaya kismaayo gaar ahaan qaxootiga santaroon cabdi gaabo waa kusoo dhaweynayaa barnaamijka haddii aad la socotay gudagal
waa si lamid ah walaal khaali xuseen iyo amran iyo asxaabta martida kuwe aad baan u salaamayaa salaan khaali Mhm.
Eh, barnaamijka haddii aan guda galo
waa yahay bulshada wacyigelinta xaggii shaqo la-aanta soomaha dhalinyarada waxaa laga hadlaya aad iyo aad aad iyo aad
Eh, horta wacyigelin in la sameeyo waa aniyow lagama maarmaan Eh, dhalinyaradu inta badan waxbay barteen xirfad bay leeyihiin Eh, istamiyo iyo meelo badan oo lagala soo xiriiray leeyihiin oo maaragtay ay ayaga laftooda wax samaysani karo haddii bulshadu
Mhm.
ay ayaga xilqaanto ma garatay waa tahay
marka inta badan annaga isku jiifnaa haatan ninkii lahaa ku jiifa magacay dhahday soomaalidu aad iyo aad baan ku salaamaya walaal khaali waayahay sidoo kale ayaan markaasi leenahay dhegeystahan wuu mahadsan yahay waan uga mahad celinaynaa aragtidiisa dhammaan dhegeystayaashu way mahadsan yihiin gabagabadii barnaamijka ayaan markaasi soo gaarnay amran ayaa dabcan wadatay cafwan dhegeystayaal badan ayaa dhanka laynka dabcan ugu jira oo kusoo dhaweynaya mar kale
walaalo sidii aan kuu sheegaba labada qof ma sinaani karaan isku caqabadna ma wajihi karaan Eh, sababtoo ah qofka markuu soo shaqeeyey dhinac khibradna uu ka dhisan yahay en- connectionsna uu leeyahay en, xiriir ama isku xiriir xirnaan.
ama isku xirnaan sababtoo ah asxaabtuu la soo shaqeeyey aa meel ku xiri karaan waa tahay wuxuu kaluu leeyahay keed qofka markuu shaqeeya waxbuu meel dhigtaa waa tahay intaas marka wuxuu isku maareyn karaa intuu shaqo la-aanta uu yahay Mhm.
qofkan kale oo weli shaqo bilaabin indhaba uma furno Waa marka tahay.
qof indho u furan iyo qof indho u furnayn Waayo.
waay isku caqabad ma noqon karaan Mm. waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan taagannahay bal aragtidiina guud haddii aan ku hormaro Een, maxamed waa hagaag dhegeystayaasha ee, dhegeystayaasha nagu xiran ee fariimahooda dabcan soo gaaraya ee, haddii ay aragti doonayaan inay barnaamijka kaga qayb qaataan gaar ahaan isla qodobka miiska inoo saaran laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay tusu soo beegsan karaan Een, haye xasan een, aragtidaada guud maxaa xal ah oo looga hortagi karaa ama lagu suulin karaa caqabadaha shaqalaanta ah ee adigoo u eegaya waqti xaadirkan dhalinyarada tan haysato
nin waxaan og- daalinta inta badan horta inay shaqo abuur loo sameeyo oo maaragtay vocational training oo maaragtay hay-adaha inta badan ay trainingta u samayso ee haddana wax maxaan dhihi jiray job fair wax lagu samayso ama c v waayahay waxyaalahan maaragtay lagu shaqeysto xirfadahan lagu sam- lagu shaqeysto u sameeyaan midba midda midda kale ee waxaan dhihi lahaa maaragtay bulshada maaragtay soomaalida inta kala duwan ileen dadku waa isku mid ma- kulli ma aha mugtay Waa tahay.
waa la kala gacan sareeyaa waa hagaag inay maaragtay ay dadka ay garab qabtaan Mhm.
ay maaragtay ay ay dhalintay maaragtay shaqalaanta ayagana ay shaqo u abuuraan Mhm.
oo ay maaragtay ay saasaan dhihi lahaa maaragtay inay garab u siiyaan waa tahay halkaa marka in loo sameeyo tababaro dhanka shaqada Ah.
oo dhalinyarada la kaabo oo waxyaaba badan laga caawiyo ayay inta badan aad ku talin lahayd haa waayahay ee, dhi- dhinaca kalena waxaan ku dhahay dadka maaragtay ee, bulshada maaragtay xoogaa ka gacan sarreeya oo maaragtay oo Mhm. waxay oo haysto.
la- wax haysto Mhm.
waxaan dhihi lahaa in ayagana dhalinta ay shaqo u abuuraan baan dhihi lahaa waayahay haa waa hagaag ee, waa tahay Een, amran intaan siinin dhegeysta ayaa aragtidiisa ee, nuula wadaagayaa fariin qoraaleed asalaamu calaykum walaal magacaygu waa xamdi Een, waxaan joogaa iyo tiri xaafadda ha een, far janno ayay ujeedaaban dabcan u malayaa ee magaalada kismaayo dhalinyarada maandooriyaha aad ayuu ugu soo badanayaa xitaa waxaa mararka qaar dhacda in dhalinyarada ay ku dhex isticmaalaan een, goobaha waxbarashada sida jaamacadaha iskuullada iyo sidoo kale goobaha shaqo ay markaa ku jiraan iyada oo mararka qaar ay keenta taasi in qofka shaqada xitaa laga buriyo balwadda uu isticmaalayo darteed iyo waxyaabaha maanka dooriya Een, sidoo kale dhegeysto kale ayaa aragti nala wadaagaya magacaygu waa cabdiraxmaan ayuu yidhi waa in salaamayaa dhammaan daadiyaha barnaamijka iyo ka qaybgalayaasha intaba Een, haddii aan aragtideeda gudagalo waan soo dhaweynayaa mawduuca iyo barnaamijka intaba Een, waxaanan ku talin lahaa in dhalinyarada dhanka shaqo abuurka ay dowladda si gaara een, u fiiriso oo arrimahaasi ay ka caawiso ee way mahadsan yihiin dhegeystayaasha ee aragtidooda nala wadaagaya qaab qoraaleed amran ayaan soo dhaweynayaa gabagabadii barnaamijka ayaan taagannahay aragtidaada ama aan idhaahde xalka guud sida u aragtaa ama maxaa caqabadahaasi jira alow galab wanaagsan
galalama walaal dhowahay waa- dhammaan waan salaamayaa shaqaalaha idaacadda iyo martida kaleba aad baan u salaamayaa
waayo waa kaa qaadna oo kusoo dhaweynayaa ee gudagal ee barnaamijka haddii aad la socotay mawduuca ne barnaamijka waan la socday een, waxaan filayaa inuu ahaa een, shaqo la-aanta dhalinyarada waxay ka dhaxli karaan iyo waxa lagu xalin karo mhm aad iyo aad
doorka run ahaantii dhalinyaradu waxay ka dhexli karaan oo arrimahaas oga iman karaa inta badan ardayda markay iskuullada dhammayso ama jaamacadaha ay dhameeyaan oo kale waxaa arkaysaa ardayda iska baagamundaa arday intuu shaq- la- intuu dhameeyey een, waxbarashadii uu dhameeyey goob shaqo u doontay oo lasoo celiyo ama la dhaho nin shaqo kuma haynayna dhaaf ama si qabiil ahaan loo loo abisgareeyo loo diido shaqadii oo qofku uu saas uga soo tago horta dhibaatooyinka ugu waaweyn waa kuwaas oo waxay ka dhaxli karaan oo kale in dhalinyaradii dee maandooriye iyo waxyaalo badan ay bartaan tuugnimo ku dhaqaaqaan een, tuugnimo ay sameeyaan ama ay jidgooyo samaystaan oo kalena way ka dhaxli waa laga dhaxli karaa waa tahay
tan kale ee dhalinyarada lagu xalin kara iyaduna horta dhulka soomaaliya horta wax soo saar buu leeyahay dhul beereed waxaan malaynayaa sideed boqol oo kun oo hektar ah buu leeyahay oo soomaaliya wax soo saarkeeda boqolkiiba boqol aad buu u hooseeyaa oo wasaaradaha xataa inta badan maxaa la dhahayay wasaaradaha looga baahan yahay aan idhaahda inay hawlaha galaan oo ay sameeyaan wax soo saar dhalinyarada ay u sheegaan inay wax iyo wax tabcan karaan hadda dhalinyaradana soomaaliya waxa kulli maskaxda kaga qufulan inay hay-ad ka shaqeeyaan ama hay-ad intay wax u qorta ay sugaan soomaaliya hadda aad bay uga sii dhimanaysaa xagga wax soo saarka runaantii waxaan wasaaradahana u sheegi lahaa bal inay arrimahaas ay galaan ay ka shaqeeyaan wasaaradda shaqadii shaqaalaha iyo wasaaradda arrimaha aan idhahda wasaaradda beeraha iyo wax soo saarka jubbalandka iyo tan federaalkaba runaantii waxaan dhihi lahaa bal barnaamij arrimahaas in ay xoogga la saaro oo wax soo saar la sameeyo dhulkii beero fiican buu leeyahay marka intaasaan ku darsan lahaa duleeda waa hagaag dhegeystahaasi aad baan uga mahadcelinayaa fikirkiisa markaasi qurxoon uu barnaamijka qeybta nagala noqday iyo boorintiisa uu dhallinyarada ku boorinayo in ay markaa samaystaan shaqo abuur oo ay beeraha fashaan sidoo kalena ay muruqooda markaa maashaan waa uu mahadsan yahay dhegeystahaasi waayahay xamdi ayaan mar kale soo dhaweynayaa iyo sidoo kale xal uhelidda shaqa la-aanta dhalinyarada haysato ama caqabadahaasi sida loogu gudbi karo iyo aragtidaada
aadaa u mahadsan tahay horta aragti badanaan qabaa tan koowaad waxaa waayey dhalinyaradeenna annaga maadaama dhalinyarada ay ku baratay waqti burbur iyo dhibaato fara badan adkaysi iyo dulqaad badan ay muujiyeen inay ay duruufaha wax kusoo bartaan waxaan dhihi lahaa meelaha laga shaqada ay ka jirto oo fursadaha shaqa ay ka jiraan inay mudnaanta la siiya dhalinyarada ku barate wadanka ayagoo loo fiirinaya xaaladaha ay kusoo waxbarteen taas waa midda koowaad midda labaad waxaa waaye bulshada inaysan cadaadin saarin dhalinyarada ay noo dulqaadato aysan la dhihin kheyrkaa wuu shaqeeye ereyga kheyrkaa wax uu keene wax badan buu uu maxay aheeday u qarriba adduunkan marka inay noo dulqaataan intaan wax ka helayno dhalinyarada ayaga naftarkooda inaysan niyajabin ay dadaalaan waxaan ka codsanayaa wasaaradaha masana maxay aheeday hay-adaha kale inay dhalinyarada ay ay alternative kale u sameeyaan ay ay maxay aheeday ay sports kale maahane xirfadooyin ay baraan anaga hadda ka hay-ad ahaan iftiin waxaan tababarnay boqol iyo siddeetan dhalinyaro aan maxay aheeday december kasoo bilaabato bisha labayo tobanaad oo labada kun labaatan labadii ilaa saacadan baan group group u tababari haynaa annagoo ka tababari hayno waxaan u aragnay bulshadeena xanuunaha dhimirka inuu kusii badanayo insa aanan fahansaneyn marka taas inaan maxay aheeday aan aan wax ka barno ay wax ka bartaan iyo ayadoo loo sameynay dhinaca kale oo oo daqliga masala livelihoodka sidii c v loo sameeyo sidii connection loo sameeyo sidii dadka loo raadiyo annagoo tababarne aa haddana waxa kaloon sameyna waxay tahay dhalinyarada aan u sameynay dadkii oon maalgelinta u sameynay oo bulshada joogeen baa waxaan shuruud uga dhignay qofkiiba laba qof inuu internship ku shaqaaleysiiyo sifa aan usii mashquulino laba isbuuc ka hore waxaan sameynay ama isbuucaadaan soo dhaafeen waxaan sameynay job fair waxa la dhaho anagoo isku keenayna dhalinyarada iyo maxay aheeday iyo iyo dadka oo kambaniyada oo dadka shaqaaleysiiyaan masana meelaha shaqada ay ka jirto ayagaasoo soo bandhigayo waxyaabaha dadka dhalinyarada ay ku xulinayaan dhalinyaradana ay soo bandhigayaan xirfadooyinka ay haystaan marka waxaan dhihi lahaa anaga ka hayad ahaan iftiin waan dadaalnay intaan dadaali karno si dhalinyarada intaan meel soo gaarsiino marka dad hay-adaha kale masana wasaaradaha inay ayagana ay dhalinyarada ay mudnaanta siiyaan ay wax aan qabanayna ay sii wadaan dhalinyaradana haddana inaysan u malaynin shaqada inay xafiis la fariisto keliya ya inay xafiis la fariisto keliya inaysan u malaynin wax walba uu shaqo sameyn karo oo oo maxay aheeday kilis kala hadday samaysay inuu ku dhaqan ku xirfad kale qofka wax kastaa dhici karo Wax- qofka bini-aadanka wax kastaa dhici karo Ayib.
waxa aad soo barata maana wax kale inaa baratid waa sifa tan haddii kuu shaqeyma falaankan uu kuu shaqeeya Mm, qorshe kale Ha.
waayahay marka saasaan dhihi lahaa ani in yar baan iina ku darsaday.
waayahay Hale.
soo dhow
Ee, adigoo mahadsan Mm,
ee kaiftiinhaan hadda waxyaala maaragtay gabadha sidaad sheegtay waxyaala badan hadda aan qabanaa jirtaa oo maaragtay ee, siday sheegad ay kuu sheegtay oo fara badan mhm.
waxaa kaloo aan rabaa inaan ku darsado ee waxa kale aan qabano wuxuu yahay wax waxaan sameynaa lo- maaragtay b f waxaa la dhaho Mhm.
oo aan booqano maaragtay xaafado dadka maaragtay siday u kala liitaan oo kale waa tahay oo qof maskiin oo kale aan gurigiis tegaynaa ama qof maxaa la dhihi jiray la takooro ama la faquuqo kale Mhm.
qofka isaga ahaa oo maaragtay isla hadlay ama meel maaragtay ekii ciyaalka kurfataan u tegaynaa waan soo wacdigelinaynaa waan soo Mhm.
maaragtay adhifaysa ama waanaan soo siinaynaa waa tahay kadibna hay-adda maaragtay yaan u gudbinaynaa Mhm.
markaa kadibna hay-adda laga yaaba inay maaragtay yaa haddana wax u qabanaysaa Waa ama tahay.
meel kuxunta connection u samayso Mhm.
midda waa midda mida kalena waxaan sameynaa wax la maaragtay school visiting ama madrasooyinka iskuullada kale.
luuqataan iskuulooyinka aan booqano iyo madrasooyinka du- maaragtay dugsiyaasha aan booqano ayagana waayahay ciyaalka yaroo maaragtay oo agoomaha ama waxaa la jiray aabayaashood iyo hooyaashood kala tegeen ama waxyaalahaas ayakana aan maaragtay aan ciyaarsiino haddii kubad tahay oo Mhm.
marka ayaka aan maaragtay maskaxdan u furno waayahay eh, anagoo kubad iyo bahalahan maaragtay eh, gabdhaha xariga iyo ciyaaro.
buubuuta Aad- ugu ciyaarsiiyo aad iyo aad.
oo farxad gelinayno Mhm.
nacnac u qaybino waa tahay eh, sharaab iyo buskud iyo wax walba aan u geyno Mhm.
ee, kasoo tegay haddana iskuulahan haddana imaanina sidoo kale eekan maaragtay waxaan weydiinaynaa waxyaalaha xanuunka dhimirkao kale waxyaalaha maaragtay Mhm.
keeno iyo waxyaalaha maaragtay caqabaha si looga caqabooyin keeno waxaa si looga bixi lahaa waa tahay marka ka iftiinhaan ee, aad baan u dadaalnaa Mhm.
marka insha allah waxaana rajayn lahaa insha allah dadaalka inta inaan intaa kasii badino waa tahay oo maaragtay hay-adaha kale eekana maaragtay ama wasaaradooyinka inta badan eekana ay way mahadsan yihiin in ba- in badan garab naga siin way jiraan aad iyo aad marka kuwa kale waxaan ilaa inay ayakana saas oo kale ay dadka ay u garab qabtaan bulshada waayahay ah thank you waa hagaag aad baa umahadsantihiin Eh, gebagabadii barnaamijka ayaan markaasi taaganahay En, dhegeystayaasha dabcan en, waxa ay codsiyada ay markaasi eh, barnaamijkan sida ay u arkaan iyo waxyaabihii ay ka faa'iideenba ay noogu soo diri karaan En, qaab markaasi dabcan eh, fariin ah eh, laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayay markaasi nala soo wadaagi karaan oo kusoo diri karaan fariimahooda mawduuca barnaamijka su-aalaha iyo sidoo kale aragtiyaha guud ee looga hadlayo intaba aragtiyo kooban ayuu qof walba aragtidiisa kusoo diri karaa ee qaab ee fariin ah oo kooban ayuu nagula wadaagi karaa barnaamijkii dabcan gaarka ahaa oo kaga hadlaynay caqabadaha ka dhasha shaqalaanta dhallinyarada iyo sida ee xal loogu heli karo caqabadahaasi oo marti ay ugu ahayeen xasan maxamed xujaale oo ah la taliyaha xagga xanuunada dhimarka iyo hay-adda iftin foundation iyo amran faarax xuseen oo iyadana ka socotay waaxda ee dabagalka iyo qiimeynta ee hay-addaasi een, oo idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdisaaq wadani dhanka farsamada daawud cusmaan cali alkhazaale uu ii fadhiyey intaa ayaan kusoo afmeeraynaa dhegeystayaal way mahadsan yihiin dhegeystayaashii dabcan barnaamijka ee qaybta lixaad kale ka qaatay sida tooska noo soo wacay iyo kuwa fariimaha inoo soo diray intaba intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkiisa xiga ama barnaamijka noociisa ah kala ah nabadgelyo ingiriiska sii dhaafa dhadadayo cayaarta daruura kusoo